Hello.
Hello.
Sal, maxaan kaa caawiyaa
Walaal eh, lambarkan lacag baa la igu soo diray.
nambarkan oo igala hadlayso Ha, haye 600 oo riyaal ah.
haye
Ee wuu xaniban yahay, ho- ma garanayo wax ku dhacay. Waa lacag kalama bixin kara sirti wuu diiday mooj.
xagee joogtaa walaal Fiiq baan joogaa weliba baraanshigan hadda soo galay. Baranshiga oo niman iyaga igu qoray lambarkan wacayo.
ayaa ku qoroo lagu cakuudi Ha,
okay majaa garanaya sug walaal ayo waan ku jiray khadka ay jagaran.
khadka ku jir kh- een, nambarkan weeyaan soo ma aad igala hadlayso Waa isla kana kana hadlaya. Ha. Ah, shows.
haye haye walaal
Akoonka furade. Maya. Akoonka caadiga ah buug.
axmed yuusuf cabdiraxmaan ba Ha, ha.
hawno on holdigaaga ma jire
Dee lacag 600 oo riyaal ah.
wax lacag oo kuugu jirtana ma jirto oo lagugu soo diray
waxa ma seedkii baan hayaaba iyo transactions wixii oo dhan
wax ta- wax transaction oo hadda itusaya ma jire
ya trans lambarka ii soo diray ma ku yeedhiya
shan iyo toban toddobaatan iyo kow toddobaatan afartan iyo lix laba waxaan u malaynayaa shalay in inaad timaadaan u malaynayaa xarunta soo maaha shalay waan imid ha laakiin lacag mustooqadun ma soo qaadatay mustooqadun soo Yaa.
qaadatay mustooqadun soo qaadatay Mustooqad. waan soo qaatay ha shalay ha aye iskugu kaaceegay wiilku
wuu soo ka eegay laakiin laba account buu leeyahay buu yidhi account baa xidhan buu yidhi marka oo hakad ku jira
ha waxba ma xidhna waa labada akoonba isla labada telefoonba kuugu sabgaraysay gawdhe haye waxba ma xidhne lacagtaa unuun in la jeegareeyo weeyaan in lagu soo diray in kale
Eh, lacagta ii sheegarahuma in laii soo diray lix boqol oo riyaal wey waxaa ii soo diray ma garanaysaa ha
kii yaraaye axmed xasan dhalay toddobaatan toddobaatan ha kaasaa kusoo diray ha
oon ku celcelinayaa ay sug ku ji qadka haye
toddobaatan iyo kow toddobaatan afartan iyo lix balansigaaga xataa zero buu qorayaa bal lacagta isaga nambarkiisa ii eeri waayey lacagta inay kasoo baxday xaggiisa aan eege kood kood koodkiisaan ku siinayaa koodhka lambarka
maya Difference nambarka soo number.
diray difference iyo qoro
referensiga maaha nambarka uu kaaga soo diray ii eeri
wallahi reference buu isoo qorayaaba lambarkiisa ma arkeen
ku celiyo isaga waxaad ku tiraahdaa eeg Ah.
waxaad ku ogaan kartaa adiga u s s d gaaga xidig lix toddoba lix
hadig lix toddoba lix salaan balansigaaga markaa ku jeegare
balansigayga moobilkaaga haa haa
waan sheegareeyey oo waxba waan ka waayay lacagtii rasiidkeediina waan Waxba haystaa ka weyday soo maaha Ah.
isaga markaa wax ka khaldan yihiin lacagta waxay ka dhigan tahay isagana kasoo bixin weli adigana may kusoo gaarin ama wayba kasoo baxdoo dee wa- way way waxbaa ka khaldan waxaa we- waxaa ku qoran cash cash receipt cash receiver is on hold baa ku qoran
isagay ka on hold garaysan tahay dee
oo mayna ka- mayna kasoo bixin ba Ah, mayna kasoo eegi isagayna lacagta kasoo bixina nambarkiisa ii eeri
Eh, lambarkiisa waad helaysaa referenciga maad qorata walaal ko- lambarka Intaasaan ka fiiri.
seen ku geliyaa nambarkiisa marka hore la geliyaa qofka
lambarkiisa inaan raadiye noqonaysa haddame wa- waxaa ii soo dira ma garanaysaa hee axmed xasan waa wiil ku dhalay xoogga badnaa baa ii soo dira xafiiskan hadda fiiq marka xali ka jarayneen ha yaan hawl ku wada qabanay dah
Eh, isaga hadda uu- lambarkiisa mama haye wuu naga tegay walle walla Lacag ka yar waad kuma- garanaysaa una ma garanayo ma garanayo laakiin lacagtu way ka waynan kasoo bixin isagana kasoo bixin balansigaaga mar haddaad jeegarayso uu maran yahay anaan kuu jeegaray uu maran yahay Ha.
una kaa xanibnayn akoonkaagu waxay ka dhigan Haye, tahay lacagtu Allah.
isagayna kasoo bixin haye haye haye ayo walaalo waa maadsan tahay